أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in xaalad quusa ay marayso kooxda riddada soomaaliya howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool kooxda riddada soomaaliya ayaa aqbashay tallaabo walba oo ihaano ku ah oo ay qaaday dowladda riddada imaaraadka carabta xildhibaan oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada heshiisyo qarsoodi ah uu la soo galay dowlado shisheeye kuwaasoo doonaya boobka khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe ayaa deegaanka kuunyo barrow ku qabatay multiqo ballaaran oo lagu weynaynayo kitaabka qur-aanka kariimka haweenka ku dhaqana degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay tobanka bisha rabadaan kun afar boqol lix iyo fartanka qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roonayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in xaalad quusa ay marayso kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka kooxda riddada soomaaliya sidoo kalena soo noqday la taliyihii amniga ee xukuumaddii farmaajo fahad yaasiin ayaa xaalad quusa ka muujiyey waaqica ay ku jirto kooxda riddada soomaaliya madaxweynaha riddada murtad xasan garguurte ayuu weerar afka ku qaaday isagoo sheegay inuu ku fashilmay hogaaminta waddanka wuxuu dhanka kale walaac ka muujiyey jiritaanka kooxda riddada isagoo bixiyey sa'daal ah in saacad weliba ay dumi karto maruu soo hadal qaaday galka amniga ee xukuumadda riddada ayuu sheegay in aysan u diyaarsaneen wax badiil ah haddii ay dhacdo in ciidamada calooshadu shaqaystayaasha ah ee ka socda midowda afrika dhaqaalaha laga jarto awoodda mujaahidiinta ayuu dhanka kale soo hadal qaaday iyo duulaankii dhowaan ay ku qaadeen degmada balcad oo uu sheegay in xukuumadda gurguurta ay awood u yeelan weyday inay ka jawaab bixiso maxaa dhacaya waa meeshan kaale dowladdanadu ma isku qaabaysa horta ma ku tala gashay ma filaayo ninka balcad loo soo jirsaday ee iska aamusay inuu bariis iyo washington waxa ka socda inuu akhrin karo runtiina waxaan ka baqayaa qam inay nagu dhacdo yani wax un hal mar jajuub inuu dhaco ama soomaaliya markay dowladdu jirtay erey suuqiya hajiro la dhihi jiray qabti waagay dhacday marka yarmarka qaar siyaasadda qab bay leedahay yani waxbaa isqufulaya meelaa u dhaqaajisid mataqaanid waxaasna maskax bay u baahan tahay oo- oo oo- oo ka fekerta oo oo- oo diyaarisa Ee, wareerka dalka ka jira yani siyaasaddii doorashada goorta dhacaysa lama yaqaano xiriirka maamul goboleedyada lama yaqaano kuwo idmanayaal baa un bixiyay waa iska joogaan Ee, waqtigoodii bay iska wataan Ee, amisom lama yaqaano goortay baxayso hadday joogto shay ku joogta lama yaqaano dowladaha ka imaana lama yaqaano mararka qaar ani waxaan isdhahaa madaxweyne xasan cid kasta waa wareeriyey cid kastuu wareeriyey yurwayinkuu wareeriyey eh, siyaasadda localkii wareeriyey puntland uu wareeriyey jubbaland uu wareeriyey cid kasta wuu wareeriyey bari haddii go-aan weyn soo baxo oo afrikaan la dhaho baxaba ciidankiini eh, lacag idiinma hayn dee waa baxayaan maxaa tala ah
hadalka murtad fahad yaasiin ayaa ku soo aadaya iyadoo masiirka kooxda riddada mugdi sii gelayo sidoo kalena heerkii ugu sarreeyey uu gaaray khilaafka u dhexeeya murtadiinta mahadsanid cali yare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca baay iyo bakool ayaa sheegaya in xalay dagaal culus mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta xabashada etoobiya ee deegaanka awdinle ee hoos tagta magaalada baydhabo sidoo kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee maayinfuulka ee duleedka baydhabo mujaahidiinta ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen xalay fariisin maleeshaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada waajid waxaa la tilmaamay in dagaalkaasi hal askari uu dhaawac culus uu ka soo gaaray kooxda riddada soomaaliya ayaa aqbashay tallaabo ihaano ku ah oo ay qaaday dowladda riddada imaaraadka carabta tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan kooxda riddada soomaaliya ayaa si cad uga hadashay aragtidooda kuwa dan martiqaadkii uu imaaraadku u fidiyey madaxa maamulka riddada ee la magac baxay somalilan cabdiraxmaan ciro oo heer madaxweyne kaga qayb galay shir caalami ah oo dhowaan ka dhacay magaalada dubay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda murtad cali balcad oo wax laga weydiiyey arrintan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan martiqaadkii uu imaaraadku u fidiyey cabdiraxmaan ciro islamarkaana tallaabadaasi aanay wax dhibaataa u keenaynin xiriirkii ka dhexeeyey maamulada riddada ah ee imaaraadka iyo soomaaliya dabcan inay martaqaadaan madaxweyne ciro oo ah ka mid ah maamulada soomaaliya mid mid ka mid ah oo ay ku martaqaadaan shir siyaasadeed maanaa shir ganacsi oo noocaas ah ma filayo inuu wax weyn u dhimayo xiriirka soomaaliya ayaga u dhexeeya anagu waa soo dhaweynaynaa mataqaanaa in maamulada soomaaliya qullooda ay shirarka ganacsiga ay ka qayb galaan si dhaqaalaha waddanka loo horumariyo marka anigu uma arko in wax dhibaato u keenaysa xiriirka noo dhexeeya anigii ay imaaraadka hadalkan ka soo yeeray wasiiru dowlaha kaarajiga ayaa ka hor imaanaya hadal uu horay u yidhi isla wasiirka wasaaraddaasi axmed macalin fiqi oo sheegay inay qaadayaan tallaabooyin ka dhanna habdhaqanka imaaraadka iyo faragelinta uu ku hayo arrimaha gudaha ku dhowaad bil ka hor ay ahayd markii wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka somalilan ay martiqaad heer dowladeed ah oo ay ka heleen imaaraadka carabta kaga qayb galeen magaalada dubay waxaa loogu yeeray shirweynaha dowladaha adduunka ee laba kun shan iyo labaatan waad mahadsantahay abuu xasaan xildhibaano ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada heshiisyo qarsoodi ah uu la soo galay dowlado shisheeye kuwaasoo doonaya boobka khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soomaaliya cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya xildhibaan kooshin oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in dowladda riddada gurguurta ee heshiisyo qorsoodi ay la soo gashay dalal fara badan oo ay ka mid yihiin masar turkiga itoobiya imaaraadka iyo dalal kale wuxuu sheegay murtadkan in dhammaan heshiisyadaasi aan la soo marin baarlamaanka riddada ayagana aysan ka warhaynin waxyaabaha ku qoran heshiisyadaas xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in xasan gurguurta uu heshiisyo qarsoodi ah uu la galay dowladda turkiga iyadoona horay ula wareegtay kaabiyaashii dhaqaale ee dalka uu lahaa mudana guddoomiye labaatan heshiis bay xukuumaddani soo gashay turki u a e ijibt etoobiya eritereya azerbaijaan intaasoo midana baarlamaanka gudihiisa lama keenin bulshada soomaaliyeednala lama wadaago warqadaanu kuu soo qoray in la keeno dowladda maanta jirtaana way keeni weyn haddaba kani muxuu kaga duwan yahay kuwa bulshada laga qariyay masiirkooda weliba taabanayay shidaalka kalluunka heshiiska etoobiya ankara dayax gacmeedka la sheegaayo intaasoo dhami maxay kaga gedisan yihiin kan maanta laynoo keenay garsoorka ku darsoo turkigu wuxuu manibuli ku haystaa ilaha dhaqaale ee soomaaliya saddexda ilo dhaqaale ee soomaaliya ama magaalada muqdisho ku yaalla waa garoonka dekedda iyo hosbitalka boqolkiiba siddeetan badeecadda soo gasha soomaaliyana turkiga horta ma is weydiinay faa'iide intee leeg baan ku qadnaa mise faa'iidada turkiguunbaa qaata ma la xisaabtanay waxaa la joogaa xilligii lala xisaabtami lahaa turki hadalka ka soo yeeray xildhibaankan wuxuu ku soo aadayay xilli dowladda riddada ee xasan gurguurta heshiis qayb ka mid ah badda soomaaliya loogu gacan gelinayo la gashay dowladda turkiga kaas oo durbo bilowday in uu sahmin uu ku sameeyo waad mahadsantahay cabdiraxiin wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa deegaanka kuwiinbaru ku qabatay multaqo ballaaran oo lagu weyneynayo kitaabka qur-aanka kariimka ah cabdiqaadir maxamed rabaani oo goobjoogaha munaasabadaasi ayaa warbixinta nooga diyaariyey multaqahan ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay masjidka quba deegaan weynaha kunyo barow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kaas oo uu soo agaasimay maktabka dhexe ee dacwada isla mar ahaantaana wilaayada shabeellada hoose ee martigelinaysay ayaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin isugu jirtay heer xarako iyo heer wilaayo oo uu ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan qaybaha culimaa udiinka sida sheekh fu-aad maxamed qalab sheekh cabdulaahi buulle sheekh casaam abu yaxya iyo sheekh cali katiin xafidahumullah sidoo kale dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa qaybaha nabadoonnada iyo abwaanada iyo arday boqolaal ah oo ka kala timid ilaa iyo labaatan dugsi qur'aan iyo mu'asasaad oo lagu barto qur'aanka kariimka iyo funuuntiisa qaar ka mida culimmada oo multaqaha kelmid ka jeediyey ayaa bulshada waxay ku tartarsiiyeen inay ka faa'iidaystaan khayrka bishan barakaysanee ramadaan
ummadda waxaa u tilmaami lahaa qur-aanka wixii loo soo dejiyey waxaa ugu weyn in lagu camal falo oo axkaamta iyo caqaa'idda iyo waxa uu ka warramayo dadku ay tadbiiqiyaan kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulul albaab culimmada qaarkoodna waxaa laga soo naqliyey inay dhaheen innii laa tacajab man yaqra'u alqur'aan walam yacrif macaaniihi keyfa yeltada biqiraa'atihi waxaa la yaab leh qofka qur-aanka akhrinaya ee macaanidiisa aan garanahaynin siduu u macaansanayo layaab bay leedahay marka maadaama bishii ramadaan lagu jiro qur-aankana aada loo akhrinayo qur-aankuna u baahanya in lagu tadabburo si qofka qalbigiisa uu saameeyo gabagabada munaasabadda waxaa kelmid ka jeediyey sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadda islaamiga shabeellada hoose waxa uu ugu baaqay bulshada muslimiinta ku dhaqan wilaayada islaamiga shabeellada hoose inay u istaagaan sidii ay cadowga isaga difaaci lahaayeen iyaga oo tadbiiqanaya qur'aanka kariimka allahu akbar axibbatii fillah waxaa la rabaa marka dhammaanteen inaan u diyaar garowno cadowgaa saan iskaga dulqaadi lahayn waa maqlayseen waxyaalaha idaacadaha ay ka sheesheeganaayeen ee lahaayeen mogtay soo horena waa loo ogaa mujaahidiinta horena waa u ogaayeen etoobiya aan necabnahay intay ka baxday waa ogeedeen ilaah idinku dhaarsheeye wixii ka dhacay muqdisho ninkii gaalka ahaa ee hadba ku qorshihiisa ku taagnaa mar kastaba aan ka tanaasulin soomaaliya dhulkeeda inuu qaato oo weliba ku goodinayo her iyo habeen in muqdisho loosoo lagu soo dhoweeyey wanqallan looga dhigay qof muslim ah soomiyada maqlaynin waxaa wanqal loogu dhigay oo lagu soo dhoweeyey dhin dhiig nin muslim ah in la daadiyaa loogu soo dhoweeyey waa maqlayseen marka aan wadda muslimka waxaa la gudboon arrintaas inay ka dhiidhi multaqahan loogu magac daray multaqa tansiil liahli tartiil ayaa ku soo aaday xilli bulshada soomaaliyeed diinkooda ay ku soo duuleen silibiyiin afrikaan ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah waad mahadsantahay rabaani ugu dambayntii haweenka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa inoo siyaaba qaadaya warbixintan munaasabadan oo ka dhacday degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyeen hadiyado kala duwan ee u talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada buulaberde ee bariga wilaayada hiiraan naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyey haweenka ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan kaalintay kaga jiraan jihaadka ka socda bariga afrika waxaan ayadana halkan ugu mahad celinaynaa gabdhaha ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ee dadaalka bixiyey keliina aan hadda ahayn mar walba dhiibo oo dhabar adeega jihaadkaas inaysan ka harin ay qaybtooda ka qaataan wuxuu ilaahay siiyeyna ku bixiyaan aad bay ugu mahadsan yihiin xabladan hadda aan joogno keliya ma ahan hiiraan meelo badan ay ka dhacday show ayaa saanoo kale ay ka dhacday nacsi fara badan lagu bixiyey hadday ahaan laheed hadday buskud ahaan laheed hadday dhuuqdhuuq ahaan laheed hadday caag ay ahaan laheed sidaanoo kale inta bu-a qabla ayaa lagu bixiyey ayadana nacsi intaan la eg oo fara badan oo dhar ku jiro oo wax walba uu ku jiro haddana waxaan taagannahay degmada ceel cali ay la baxeen gabdhihii muslimaadka ahay aan sidaas faraha badan layaa la soo koobi karin oo nooc walba iskugu jirto waa idinkaga mahad celinaynaa jihaadkana qayb ayaad ka tihiin wiilasha jihaadaayo ama aabbayaalka socda ee safka ku jiro ee cadowga la xisaabtamayane adinka ayay idinka sugayaan kaalmo ilaahay ka sokow inaad micnaha marka hawsha aan ku jirnana howl dhow ma ahan waxaan qaadanayna annaga waa jihaad wax annaga aan bilaabaynana ma ahan nabiga sal allahu alay wasalam ayaan ugu dayanaynaa waana jiraa insha allahu tacaala sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a haweenka ku dhaqan degmada ceel cali iyagoona faahfaahin ka bixiyey hadeedihii u talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jira yaa abdaal nuqadimu lakum hadiyatan basiida wa quluubunaa macakum waafiruu jihaadakum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin wasalaamu calaykum annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkaan maanta hadiyaad kala duwan aan ugu diyaarinay wiilasha walaalaheenna ah oo kurumaha ku jiro oo cadowga la xisaabtamayo ee dhaxantaydadooda u taagan siday dadka walaalaha muslimaadka ugu dulqaadi lahaayeen gaalada saliibiga ah ee gumeysiga ku imaaday wadankeena waxaan leenahay walaalayaal garabkiina ayaan nahay markasta heel iyo hoob ayaan nila garab taagannahay ducada ayaan nila garab taagannahay caagadaha aan diyaarinay tiradooda waxaa waaye laba boqol soddon iyo laba caag bus timirta aan diyaarinay waxaa waaye soddon iyo todoba kartoon iyo hadiyaad fara badan waxaan leenahay walaalayaal sabir iyo iimaan allah idinku siiyo furmaha aad ku jirtid xarakada hadafkiskay wadeen waa hormaryeene hantaaqday kurtoodooda noqdeen horiyo baaruude waa wada haliyey miiranoo hubanti weeyaane dhufayska mahadsane waayaday orodka haayeene annagoo hareeraha tilnay gaal ku heeseene intay hareerta iga marax hurdahayaaye allowhayga hodin waan jeclahay hadalka kooda aamiin haweenka wiilaayaadka islaamiga ayaa si istabajooga hadiyado kala duwan u gaarsiiya ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furimaha hore ee wiilaayaadka waad mahadsantahay cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu